faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdulla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakran raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo noo maqlaysaan ku soo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaada saakana waxaa ugu dooroon madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya farmaajo oo xariga ka jiray dhismaha cusub ee safaaradda soomaaliya ee washington guddiga doorashooyinka puntland oo kulamo ka bilaabay magaalada garowe ee caasimadda puntland bulshada magaalada bowram oo cabasho ballaaran ka muujiyey maandooriyaha qamriga oo ku badanaya halkaasi taliya cusub oo loo soo magacaabay howlgalka midowda yurub ee xeebaha soomaaliya xukuumadda soomaaliya oo furiin muhiima u dirtay maalgashayaasha waddankaasi qatar aqbaaraadka dibaddana warka subax dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan banaanbax weli kasii socda dalkaasi masar loogana soo horjeedo madaxweynaha dalkaasi siisi intaas waa qaar ka mida qodobada ugu doorkaroon warka subax dhegaystayaal goordhow diyaargarooba warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo sabtiga taariikhduna ay ku beegantahay siddeed labaatanka bisha sagaalaad laba kun toban iyo sagaal iminkii haatanna ku soo dhowaada warkaas oo fidsan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu xariga ka jaray safaaradda soomaaliya ay ku yeelanayso magaalada washington ee dalkaasi mareykanka madaxweynaha jumhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo ay weheliyaan wasiirada arrimaha dibadda maaliyadda iyo diblomaasiyiin soomaaliyeed ee ka howlgala dalka maraykanka ayaa xariga ka jiray dhismaha cusub ee safaaradda dalkeenna ee washington madaxweynaha ayaa sheegay in hirgelinta dhismahan uu noqonayo dhismaha safaaradeed ee ugu horreeyay ee dowladda soomaaliya ay ku yeelato dalka maraykanka oo muujinaysa mudnaanta dowladdu ay siinayso soo celinta maqaamka dalkeennu ku lahaa caalamka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku booriyey jaaliyadda soomaalida dalka maraykanka inay wada shaqayn dhow la yeeshaan diblomaasiyiinta safaaradda isagoo tilmaamay in dhismahani uu yahay hanti ay leeyihiin shacabka dowladda federaalk soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa muujiyey dadaalada ay dowladdu ku bixinayso soo celinta qabkii iyo sharaftii dadka soomaaliyeed ay ku lahaayeen caalamka haatana la qorshaynayo si la mid a in tallaabadan ay dowladdu ay dhammaystiri doonto dhismaha iyo dayactirka safaarado kale oo soomaaliya ay ku lahay dalal kale madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kula dardaarmay diblomaasiyiinta soomaaliyeed ee washington inay si siman ugu adeegaan bulshada soomaaliyeed islamarkaana si dhow uga warqabaan dadka ay iyagu matalayaan muhiimna ay tahay inay ilaaliyaan midnimadooda iyo wadajir
runtii runtii farxad weyn iyo sharaf weyn ayay ii tahay inaan idinkala soo qayb galo xafladdan aadka aad aad iyo aadda loo soo qabanqaabiyey quruxda badan oo aan ku furayno dhismaha cusub ee safaaradda ee ku shaqaynayso xafiisyada u noqon doona aad iyo aad yaan runtii ugu faraxsanahay ee aniga haddee meeshaan waa meeshaan ka dhul bilaabay maraykan markaan imid safaaraddana waa meeshaan ka dhul bilaabay waa aqaanaa xaaladaha lasoo maray marxaladaha lasoo maray waa qaanaa markaan taariikhyan idinkaga taabto runtii safiir walba oo soo mara wuxuu ka shaqaynayay sidii dowladda soomaaliyeed ay ugu lahaan lahayd hanti maguurto ah oo safaaradda ku shaqayso waa lagu guulaystay in hooygii safiirku uu ku noolaan lahaa oo weliba laga iibiyey meel brime area ah oo wayomin avenue la yidhaahdo magacii weli ma leedaha meesha ha oo ay deganaayeen dee dowladaha waaweyn oo dhaqaalaha leh ila markaas naftigeenna madaxeenna waa taagnaa waxaa la rabay in lagu xujiye marka in la iibiyo meeshii xafiiska ay ahaan lahayd waxaan ku shaqaynaynay watergate markaas oo iyada naftigeeda ah meelaha dowladaha carabaha ay ku lahaayeen xafiisyada laakiin mar walba waxaan raadinaynay waxaan mar walba raadinaynay mar walba waxaan raadinaynay inaan helno safaarad sidaan oo kale ah oo noo go-an oo meel wanaagsan ku taalla aniga waxaan ku soo gaaray maxamuud xaaji nuur oo isagana magaalada idinla degan oo habeen iyo maalin kusoo ku soo kaca in la helo xafiis ay dowladda soomaaliya leedahay waxaa kaga dambeeyey oo horena u joogi jiray cabdulaahi axmed cadow oo isagana bacdamaa uu hanti gurigii isagu horey u gaday raba inuu dhammaystiro iduu ilaahay ku soo celiyey isaga naftigiisana runtii dadaal badan u geliyey ilaa haddee markii ugu dambaysay xaalad iska iska halaawday haddee safaaraddii o dhan baan ku weynay marka iyo magaceennayba wixii sagaashan iyo kowdii ka dambeeyey
kaasi ama codkaasi waxauu ahaa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo bulshada magaalada boorame ee maamulka somalilan ayaa cabasho ballaaran ka muujiyey maandooriyaha qamriga oo si weyn ugu soo badanaya magaaladaasi warbixinta warkan waxaa inoo hayay waryahayaga hurre axmed hurre
bulshada qaybeega kala duwan ee ku dhaqan magaalada boorama ayaa sida fiinta uga qaylisay maandooriyaha khamriga oo muddooyinkii ugu dambeeyey kusoo badanaya xaafadaha iyo magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal qaar ka mid a waalidiinta xaafadda sheekh cismaan oo warramaya dhibaatada uu khamrigaasi ku hayo ayaa waxa ay sheegeen cagadiyo faaruqa way ku hoosiraan markuu horsay waxba maanaan fahmi jirin laakiin carruurtayda iyo kuwa jaarkayga ayaa soo arkay waan maqnaa markaasaan kuuni cabdallo u gee cabdallo adkay joogaan kuuni cabdallo tus cabdallo wuxuu wila socdo wuxuu waa khamri waan markii ugu horseena waxaan fahanno markaan waan arki jirnay meesha kharasan waan arki jirnay laakiin khamrigan aragtidiisa iyo sidan uu xidhmo habkan cusub ee loo hoosgelinaya meesha waa wax noo cusub waxaa kaloo aragnay caagadaha yaryaroo ay ku qoran tahay faanto oo iyaguna raxanraxan ah oo iyaguna raxanraxan ah oo kan in lagaga shubo oo iyaguna meel lagu daadiyo iyagana waan soo aragnay go'aan gaadhnay inaanu subax walba iska intii eeryadayda aan iska baadhno oon ka ururno wixii qashin meelaha yaalla amba lool sheekh xasan daheeye axmed oo ka mid ah culimmada waaweyn ee gobolka awdal ayaa maanta waxa uu ka hadlay maandooriyaha khamriga oo uu sheegay inuu yahay dhibaato bulshada haysata sheekhu isagoo ka hadlaya waxa marka dadku waa siduu hadalka u dhigee kitaabka iyo sunnada nebiga ay ka sii fogaadaanba fidnooyinka ku soo baxa bulshada au ka mid yahay maandooriyaha khamriga oo bulshada iskaga noqda wax iska caadiya
xaafadahan la dhigaya khamriga ayaa loo dhigayaa waynamadeenna iyo hablaheenna loo dhigayaa dad baa baraya dee xishada innaga waa fasax xashishadeennu oo qaadka ugu horeeya qaadka mataqaanaan afso- afka ingiriis waxa lagu dhaha waa kokayiinta nin halkan xaafadahani hoose ah oo weliba carabtii boorma deganaan jirtay ah oo khamriye caba oo baawur wato oo khamrigiina ka buuxo ayaa maaragtay galay qaybtii dambena way xadheen labadii taayira dambe labadii horena way ka boodeen ninkii yani wax dhish yar iyo waxbu ka jijabshe odagii markuu soo baxay ninkii askariga ee aqalka lahaa ee ninkii arkay war maxaad ahayd telefoon buu la soo baxay isagii laftiis rag buu la hadlay rag yaa ula hadla u yimid dee maad garanaysin waxay ahaayeen dhammaan waxaan boolis iyo iyo military bay ahaayeen rag yaa u yeedhay waa raggii khamriga loo waday ayaa markaa loo talinayay makan miskiinka ee baskalaar dowladdu am- yaa saaran ammaankiisa mise ka khamriga ah ee khamriga iibinaya ayaa ammaankiisu saaran yahay ninkii waa loo soo qaban waayay ninkii E, wuxuu tagay C- CID waa loo soo qaban waayay booliskii buu tagay waa loo soo qaban waayay ayuu ashtagoodaa markaas ilaahay unbaa u hadhay ilaahay baa u hadhay marka waxaan idiin sheegayaa madaxda cawlcawlan kolkaan leehay ee dulliga ah ee stationka qaarkood idiin fadhiyaan iyo sidi lagu sheego dembibaadhayaal lagu sheego haddii dadka qaarkood booliis lagu sheego ee maarata iyo kuwa maxkamadaha iyo waxaasoo dhani waxay ka shaqeeyaan dadka dulmiga ku jira ee waddanka fasahaadinaya ayay ilaaliyaan ugu dambeyn sheekhu wuxuu ka hadlay xaalada uu bulshada intii uu khudbadda ku jiray uu ku soo hadal qaaday oo uu sheegay inay boorama ka dhacday bajaajay horta waxbaa kuu soo baxay iyada oo xalay dhacay waxaa ka degtay gabadh gabadhii baa ninkii bajaaj talaa ku tidhi shandadu haysi talle halkan dukaankana wax ka soo qaadanayaa isug wuu rumaystay way socotoo dib waa u soo noqon weyday ninkii markuu meeshii ku maarata ku kadeedmay ayuu inamadii meesha dhegaysanayay da- dacwadda ee waa xadiiska dhegaysanayay ayuu midku iyo qaarku ku yidhi warbalkaale oo gabadhii u sii haya alaabtan anugu de waan cadilmo waan tegayahay midun baa ku yidhi de alaabta naga hubi horta waxa ku jira shandadii baa la furay siduu hadma sheekhu ii farrimo kheer laa siiye maryihii shandada ku jira kolba qaar la qaaday kolba qaar la qaaday il- inan yaroo meydaa ku jira inan yaroo meyda ayaa ku jira he aaway gabadhii waa yahay mash- maxay ahayd waxa weya jigjigaay meydkaaga sidaa ka dhacday waxa weeye raggii inu qaliyo dhan baan booliisow noo kaalaya booliisow noo kaalaya oo halkii ilmihii yara laga qaado dhanka kale sheekhu wuxuu ka hadlay sida cadaaladda iyo looga baahan yahay sinaanta iyo ilaalinta sharciga guddoomiyaasha maxkamadaha iyo nidaamka guud ee maxkamadaha lagaga shaqeeyo waar waddankan dembigii baa buuxsamay maxkamadihii cawlcawlaaye halkan joogay ee xerta lagu ururiyey reer walbaa yidhi iyo ninkii nooc maxkamadda kuma lihina ii jee bal maxkamadda degmada u fiirsada reer ka maqani muu jiraa maanta waa meeshii labadii nooc keliya fadhiisan lahaayeen xerta nin walba wuxuu rabaa baabuur iyo mishaar iyo wax kastuu rabaa waa inuu dadka ka dhaliyaa marka laakiin he- nin walba wuxuu doonayaa inuu dadka laalush ka qaato oo ka cuno
kuwaasina waxay ahaayeen waxgaradka iyo culummada magaalada boorame oo cabasho ballaaran ka muujiyey maandooriyaha khamriga oo ku soo badanaya magaaladaasi hoori axmed hoori ayaa warbixinta warkaasi idinala socodsiinayey halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan ood ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamkao dhan aad nagala jaan qaadaan barta aanu ku leenahay internetka ee www radio cadaada com guddiga doorashooyinka maamulka puntland ayaa kulamo ka bilaabay magaalada garowe ee caasimadda maamulkaasi kulamadaas oo looga hadlayo qaabkii loo qaban lahaa doorasho xor xalaala oo ka dhacda deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka maamulka puntland ayaa bilaabay kulamo wadatashiya oo ay la qaadanayaan qeybaha kala duwan ee bulshada puntland ee magaalada garowe ee caasimadda puntland shirka dhacay xarunta tibeeg ee magaalada garowe waxaa ka soo qaybgalay xubnaha guddiga doorashooyinka saraakiil matalaysay xarunta cilmi baarista iyo jaamacadaha fadhigood yahay puntland guddiga ayaa xubnaha siiyey warbixin ku saabsan barnaamijka dimuqraadiyadda iyo faa'iidooyinka uu leeyahay waxay kaloo isdhaafsadeen afkaaro ku aadan sidii loo hirgelin lahaa hanaanka dimuqraadiyadda puntland kulamada noocaan ah ayaa sii socon doona ilaa tobanka oktoobar laba kun toban iyo sagaal waxaana guddiga uga gol leeyihiin sidii loo ogaan lahaa waxyaabaha bulshadu ka qabto hanaanka doorashooyinka maamulka puntland
midowda yurub ayaa taliyo cusub u soo magacaabay howlgallada la dagaalanka burcabadeeda ee soomaaliya
golaha midowda yurub ee e u waxay shaaciyeen jenaraal antonio benelis ay u soo magacaabeen taliyaha cusub ee ciidanka ah badda ee midowda yurub ee e u ee loo yaqaano navy vores atlanta ee la dagaalanka burcadbadeeda ka qowlaysata xeebaha soomaaliya taliyaha cusub oo u dhashay dalka sbain waxa uu xilka kala wareegi doonaa bisha soo socota oktoobar kowdeeda sida lagu sheegay hadal ka soo baxay golaha midowda yurub howlgalka atlanta waxay gacan ka geystaan ka hortegista falalka burcadbadeeda iyo kooxaha hubaysan ee ka dhaca xeebaha ka baxsan soomaaliya waxay kaloo taageero siiyaan howlgallada kale ee midowda yurub iyo barnaamijyada ay ka wadaan mandiqada geeska afrika dhinaca kale midowda yurub waxay howlgallo ka wadaan soomaaliya oo ay ka mid yihiin tababarada ciidamada dowladda federaalk soomaaliya xoojinta sharciga rayidka ee badaha iyo la talinta hay-adaha dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaana kuwa amniga si sare loogu qaado awoodda ciidanka soomaaliya
weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka subax ee raadiyaha cadaado waxaa imikana dhegeystayaal aan u gudubno qodobada warka caalamka dibabaxyo looga soo horjeedo madaxweynaha dalkaasi masar cabdifataax al siisi ayaa weli ka socda dalkaasi masar gaar ahaana magaalada kaahira bannaanbaxyo waaweyn ayaa weli ka socda dalka masar iyadoo dad caraysa ay isugu soo baxeen waddooyinka magaalada qaahira iyo qaar ka mid ah magaalooyinka kale dalkaasi dibadbaxyadan muddo laba toddobaada ka socda dalka masar ayaa sii xoogeysay kadib markii ganacsado u dhashay dalkaasi ahna jilaa uu ku baaqay inay isu soo baxaan hal milyan oo qof islamarkaana ay ka qayb galaan bannaanbaxa looga soo horjeeda madaxweynaha dalkaasi cabdifataax al siisi booliiska ayaa awood xooggan muujiyey iyagoo xiray albaabada laga galo fagaaraha taxriir si ay uga hortagaan dibabaxayaasha kooxaha xuquuqda aadanaha u dooda ayaa sheegeyn ka badan kun qof la xiray bannaanbaxyadii toddobaadyadii hore ka dhacay dalkaasi masar
warkii subax oo aad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa dhegeystayaal warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo sharmaarka waxaa soo saaray saaxiibkay xasan axmed maxamed xasan khasaaro intaan warkan warka xiga ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
raadiyo cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyo cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdooda buu soo tebinayaa raadiyo cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyo cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan